diyaariyey haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii maanta oo kale aad nooga barateen ee dhaqanka iyo hiddaha waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey qoraaga axmed faarax cali idaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal raggii u sandiga ahaa ee sayid maxamed ay colloobeen dabadeedna uu u gebiyey kuma ekayn oo keliya suldaan maxamuud cali shile oo wixii dhex maray aydun toddobaadkii hore halkan ka maqasheen waxaa isaguna jiray nin kale oo lagu magacaabi jiray faarax maxamuud sugulle wuxuu ka mid ahaa madaxdii daraawiishta basni maxamuud sugulle oo ay walaala ahaayeenna sayidka ayay u dhexday wuxuu kaloo ahaa daraawiishi siday u dhan tahay ninkii ugu xoolaha badnaa taasoo uu kula baxay naanaystii ahayd keligii maadle oo macnaheedu yahay keligii hantiile wuxuu ahaa saddexda adduunyaba nin wax badan ka haysta oo dariiqada dhexdeeda hodan ku noqday maxaa haddaba dhacay taariikhda casrigaa ee soomaaliyeed dadkii wax ka qoray siday u badan yihiin dhacdadii ugu darayd ee jiritaankii daraawiisheed gelgishay halistala gelisay waxay ahayd shirqoolkii canjeeltale waa la baxay ee ururkaasi uu ku kala jabay shakigana kala geliyey abbaaraha kun iyo sagaal boqol iyo siddeeddii ayay ahayd meeshuna waa gelingaalle dhul xoolo daaqeen ah oo markii ay la joogo xagga koonfurta loogu ambabaxo waxaa halkaa ku tiil xarumihii daraawiisheed ee taleex ka horreeyey middood waa dhulkii ay ku bulaaleen oo xoolihii iyo raggiiba ay ugu bateen beere farashada dhulkii ay ku barteen ganacsigii badduna dhulkii uu ugu furmay waxay ahaayeen berimadii ay kaga soo kabteen kun iyo sagaal boqol iyo afartii ololihii dagaal ee ingiriisku uu ku soo qaaday iyo jabkii ciidan ee goobtii jidbaadhe lagu markaday ayna ku naafteen iyaga oo ladnaantaas qaba qarannimana isbiday ayay gumaysigii ingiriiska iyo kii talyaaniga oo wada jiraa shirqool ba-an u maleegeen waxay kordhiyeen dagaalkii xagga dacaayadda ee magaca wadaadka lagu bi'inayey si ciidanka u jidbaysan looga kala celiyo culimmadii qaarkeed ayay abaabuleen gaar ahaan qaadiriyadii awalba sayidka kula colka ahayd dariiqada saalixiyada inuu dalka soo geliyey kuwaas iyo rag horey daraawiish uga fakaray oo cabdalla shixiri ugu weynaa ayay inta isku dareen waxay u direen maka oo xarun u ahayd sheekh maxamed saalax wadaadkii uu sayidku ijaasada ka haystay ee magaciisa uu ku dagaalami jiray halkaas markay tageenba intay sheekhii hor fadhiisteen bay sayidkii ku dacweeyeen wax uu falay iyo wuxuusa falinna uga wada sheegeen dabadeedna warqad waana ah ayuu sayidka u qoray hase ahaatee allaha u naxariistay ow jaamo cumar ciise siduu buugtiisa qaarkood ku sheegay warqaddii sheekha waa la farafareeyey nimankii uu gumaysigu soo abaabulayna waanadii ku dhignayd ceeb iyo cambaarays bay u rogeen gadaalkiina xeebta ilig daldala ayay ka soo rideen sidaas bayna gacantii sayidka ku soo gashay waa tahay wax ku qasbay iyo cid kula talisay toona garanaynee warqaddii caynkaas ahayd sayidku ma uu qarin daraawiish ayuu u bandhigay wuxuuna ugu celceliyey in sheekh maxamed saalax loo sheeka xumeeyey hase ahaatee rag awalba bukay ayaa taa u arkay ururka iyo hoggaamiyahaba sabab ay ku wiiqi karaan raggaas baa waxay shir ku qabsadeen geed canjeela oo ku yaal tog aan xarunta ka fogeyn kobtaas bay dhowr maalmood fadhiyeen iyaga oo ka arrinsanaya haddiiba sheekhiisii uu iska beri yeelay waxa ay sayidka ka yeelayaan aandillo rag baa ku taliyey aynu meel ku xirro taladana kala wareegno kuwo kale ayaa soo jeediyey aan xaruntaba u bannayno oo ka wada dhaqaaqnana qaar kale ayaa yidhi laakiinse ka hor saddexdaas talo intii aan midnaba lagu dhaqaaqin ayuu sayidkii nabad sugiddiisa ayaa indha iyo dhaga badnaydeh qorsihii afgembiga ka warhelay dabadeedna nimankii canjeelka ku shiray waxay noqdeen wax la dilay wax inta la qabtay la xirxiray iyo kuwo baxsaday raggii haddaba baxsaday shirqoolkana waayeelka ka ahaa waxaa ugu weynaa faarax maxamuud sugulle oo faarax dacay lagu naanaysi jiray sidaan soo sheegayna uu sayidku walaashii qabay maalmo yar kadibba dhankii ingiriiska iyo berbera ayuu ka dhacay haddiiba faarax wuxuu bilaabay inuu ururiyo ciidan uu sheegay inuu sayidka kula dagaalami doono taasoo maamulkii ingiriiskuna uu ugu bogay inuu ku taageerayana uu ugu ballanqaaday isla shirqoolkaas taxa qurux badan oo uu ka tiriyey ayuu sayidku magaca faarax ku soo qaaday isaga oo haaraamaya inoona sheegaya inuu cidlo ka maagae aanay jirin sabab uu ula coloobo iyo waxuu u dhibay toone waxaa tixaha ka mid ahaa niman yahow si daran baa qalbigu ii sadamayaaye sokeeyiyo xigaalaanan sugin sannada maanta ahee soomaali oo idili waysun iyo daybaaqe sullankood lanaar iyo gun iyo saaruqyay helaye sijidhaanadii bay khatalay saanjiga ahaaye oo waa seediyaashay waxay saatan ii galay sarannama dhex ool faadaxii seerigaa xulaye ibliis baa sallaan kula degoo saaxil kuu diraye sucdi haddii uu leeyahay kufriga uma sujuudeen raasadaan ceelka la yidhaahdo oo ku yaal cidhifka galbeed ee dooxada nugaaleed ayuu faara xarun ka dhigta hase ahaatee isaga oo haba yaraatee aan weli wax duulaana qaadin ayuu geeriyooday koox daraawiisha oo beledweyne kormeel ugu socota ayuu sayidku kula ballamay waabarkii intii aanay anbabixin inay soo maraan markay u yimaadeenna intuu madaxa fooruriyey ayay ka maqleen isaga oo leh dacayow daallinkiiyow dacayow daadufkiiyow haddaad duunyoy tidhaahdo dameer ee bahaymasiiyow haddaad diinay tidhaahdo waryaa eebbahay ka daahiyow haddaad diliday tidhaahdana lugaha eebbahay ka dabaryow dabadeedna wax kale uma uu sheegina intuu u duceeyey ayay ka dareereen kooxdii markay hawsheedii soo ebiday ayna soo kormeereen daarihii beledweyne ee iridda aamin iyo saldhig ayay soo noqdeen oo gudbo ayltoos uma ay abbaadine nugaal sare afka soo saareen agagaarka laasadaan kolkay soo gaadheen ayay qabteen kura yar oo geel ceelka laga soo shubay fulinaya hadday cabsiiyeen oo u cagajugeeyeenna wuxuu u sheegay maalintaas war ay maqlaan kii ay ugu jeclaayeen wuxuu uga tibix siiyey faarax dacay iyo rag tiro yar oo uu isagu madax u yahay inay ceelka ku sugan yihiin markaas bay isagiina iska sii daayeen iyagiina xaggii ceelka u degdegeen wax yar kadibba waxay indhaha ku dhifteen faarax oo geed weyn halkii doonyaysan welina cimaamadii daraawiishtu ay madaxa ugu duuban tahay isna markuu arkay kooxdii oo iyagana astaamihii darwiishnimo ay ka muuqdaan ayuu booday waxaase dabartay cimaamadii madaxa ugu duubnayd oo inta ka dhacday lugaha isaga martay taasna odayadii daraawiisheed ee aanu soo gaartay waxay ku macnayn jireen inuu ku dhacay habaarkii la aqbalay ee sayidku uu faarax ka daba diray kadib markuu daraawiish ka fakaday si kastaba ha ahaatee maalintaas ayuu faarax geeriyooday isaga oo eersaday xabado absaar ah oo kooxdii daraawiishta ahaydi ay la heshay isaga oo weli dhulka yaal cimaamadiina ku dabran gabay kale oo shirqoolkii canteel tale waa uu ka tiriyey ayuu sayidku faarax dacay ku xusay inkastoo aanu si toos ah ugu magac dhabin waa gabay labada meelis ee ugu dambeeya ay soomaalidii xilligu aad u tiqiin labadii meelis ee ahaa hadday seedinima door ahayd dacay nijaaseeye ha laysdilo dagaal waxaan ahayn daawo lagu waaye dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo